isteer cutubka afraad haddaba markii mordekey ogaaday wixii la sameeyey oo dhan ayuu dharkiisii jeexjeexay dhar joonyad ahna wuu xidhay oo dambas ismariyey markaasuu magaalada dhex galay oo oohin dheer oo qadhaadh ku qayliyey wuxuuna hor yimid boqorka iriddiisa waayo ninna iridda boqorka ma geli karin isagoo dhar joonyad ah qaba oo gobol kasta oo qaynuunkii iyo amarkii boqor gaadhayba waxaa yuhuuddii ka dhex dhacday baroor weyn iyo soon iyo oohin iyo qaylo kuwo badanuna dambas bay ku jiifeen iyagoo dhar joonyad ah qaba markaasaa isteer waxaa u yimid oo xaalkaas u soo sheegay gabdhaheedii iyo midiidinadeedii kolkaasay boqoraddii aad iyo aad u murugootay oo mordekey ayay u sii dirtay dhar uu xidho waxayna u sheegtay inuu dharkiisii joonyadda ahaa iska fura laakiinse dharkii ma uu qaadanin markaasaa isteer waxay u yeedhay hatag oo boqorka midiidinadiisa ka mid ahaa oo uu boqorku u doortay inuu u adeego oo waxay isagii ku amartay inuu mordekey u tago oo uu soo ogaado bal waxa xaalkanu ahaa iyo wuxuu u dhacayba sidaas daraaddeed hatag wuxuu mordekey ugu tegay magaalada bannaankeedii ka soo horjeeday boqorka iriddiisa markaasaa mordekey wuxuu isagii u sheegay dhammaan wixii isaga ku dhacay iyo lacagtii uu hamaan u ballanqaaday inuu siinayo boqorka khasnadihiisa in yuhuudda la baabi'iyo aawadeed oo weliba wuxuu isagii u dhibay naqilka warqaddii amarku ku qornaa oo shuushaan lagu faafiyey si yuhuudda loo wada baabi'iyo wuxuuna taas u siiyey inuu isteer tuso oo uu iyada u warramo oo wuxuu iyada ku amray inay boqorka u gasho oo ay barido oo ay isaga hortiisa wax ka weydiisato dadkeeda aawadiis kolkaasaa hatag yimid oo wuxuu isteer u sheegay ereyadii mordekey dabadeedna isteer baa la hadashay hateg oo waxay fariin ugu sii dhiibtay mordekey oo ku tidhi boqorka addoommadiisa oo dhan iyo dadka boqorka gobolladiisa deggan oo dhammu way wada og yihiin in ku alla kii isagoo aan loo yeedhin boqorka ugu soo gala barxadda dhexe ama nin ha ahaado ama naag ha ahaadee qaynuun baa loo hayaa waana in isaga la dilo haddaan boqorku usha dahabka ah fidin si uu u noolaado aawadeed laakiinse aniga la iima yeedhin inaan boqorka u soo galo intii soddon maalmood ah kolkaasaa mordekey loo soo sheegay isteer ereyadeedii markaasuu mordekey iyagii jawaab ugu sii dhiibay isteer oo wuxuu ku yidhi ha moodin inaad adiga qudhaadu guriga boqorka ku baxsan doontid iyadoo aanay yuhuudda ka baxsan waayo haddaad wakhtigan iska aamustid waxaa yuhuudda meel kale uga kici doona furasho iyo samatabax laakiinse adiga iyo reerka aabbahaba waad haligmi doontaan bal yaase garanaya inaad wakhtigan oo kale daraaddiis boqortooyada u soo gashay markaasaa isteer waxay iyaga u sheegtay inay mordekey jawaab ku celinayaan oo waxay ku tidhi tag oo soo wada ururi yuhuudda shuushaan joogta oo dhan oo ii sooma oo intii saddex maalmood ah habeen iyo maalintoona waxba ha cunina waxna ha cabbina oo aniga iyo gabdhahayguna sidaas oo kalaan u soomaynaa oo kolkaasaan boqorka u gelayaa taasoo aan sharciga waafaqsanayn oo haddii aan haligmana waan haligmayaa markaasuu mordekey iska tegay oo sameeyey waxaa la wixii isteer ku amartay oo dhan